bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu door wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurnima idaacadda dalsana
xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay gobolada dalka gudoomiyaha golaha badbaado bulsho oo somalilan ka dalbaday raaligelin ay ka bixayso hadal ka soo yar wasiirka fawrfaafinta ee maamulkaasi
dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo laba ka mid ah shaqaalaha caafimaadka kenya ka afduubtay meel u dhow xadka kenya ee la wadaagta soomaaliya
maraykanka cunaqabatayn saara shakhsiyaad soomaaliya ha lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin daacisha
xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka shiray qabashada degmada ceelbuur oo muddo ka badan shan iyo toban sannadood ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha soomaaliya kulan eede la qaatay qaar ka mida madaxdii ka qayb gashay shirkii madaxda jaamacadda carabta ee ka furmay dalka aljeeriya
ciidanka booliiska gobolka bari ee puntland oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey magaalada boosaaso ee gobolkaasi
akhbaaraadka dibaddana maraykanka oo ka walacsan hanjabaadda iiraan ee ka dhanka ah boqortooyada sacuudi arabiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur arbaca labadaba kooiyo tobanaad jannada labada kun labaiyo labaatan sanada inta aad maqasheen waa qodobadaynay wararka isagoo faahfaahsan kusoo dhawaada dhegeystayaal haddii aan ku bilowno xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab khasaaro culus lagu gaarsiiyey dagaaladii ka dhacay gobolada dalka dhanka kale gudoomiyaha golaha badbaadada bulsho oo somalilan wuxuu ka dalbaday raaligelin inay ka bixiyaan hadal ka soo yeeray wasiirka horfaafinta ee maamulkaas warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaaye xukuumadda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab khasaare culus ay ku gaarsiisay dagaaladii ka dhacay gobolada dalka warkan waxaa la diyaar ah war-soo saaraheena duhur cabdinaasir diifu
kulan ducaa i xus oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maanta ugu qabtay magaalada muqdisho dadkii soomaaliyeed ee markaas ku dhintay qaraxyadii mataanaha ee ka dhacay isgoyska soobee muqdisho ayaa waxa ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dubheshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi kulanka waxaa sidoo kale qayb ka hagaasimay waaxiidyo qaar ka tirsan dowladda oo markaas kulankaas soo agaasimay islamarkaana ay hadallo ay ka jeedeen agaasimaha guud ee wasaaradda gudaha federaalka ee dibheshiisiinta ciiduruus macalin xasan oo kulanka ka hadlaya ayaa waxa uu tacsiiyey ama u tacsiiyey dadkii ku dhintay qaraxdii sooba ka dhacay isagoona alla ugu baryay intii dhaawacyad ah in caafimaad deg deg uu siiyo intii markaa ku dhimatana jannatul furdooso ka waraabiyo dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibheshiisiinta axmed macalin fiqi oo kulanka dhinaca kale kulanka waxaa ka hadlayay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo duubheshiisiinta axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab maalintii ay qarxyadan ka geysanayeen magaalada muqdisho gaarhaan isgoyska soobe ay dagaallo ay ugu furnaayeen meelo kale oo gobolada dalka ka mid ah isagoo sheegay in dagaaladaas ay usoo taagwaayeen kadibna ay sameeyeen iskudayga in shacabka ku nool magaalada muqdisho ay ku laayaan qaraxyan ay u diyaareen suwa hadal ku dhigay axmed macalin fiqi ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dadka soomaalida xilligan ay soo jeedaan ayna tashadeen maadaama buuri al-shabaab ay usoo jeestay inay laayaan ardayda haweenka iyo caruurta qeybahooda kala duwan oo aan waxba galabsan isagoo hadal ku dhigay wasiirka arrimaha gudaha federaalka oo kulanka ducada iyo xuska loogu sameeyey magaalada muqdisho ka qaybgalay dadkii ku dhintay isgoyska soobe
dadkii soomaaliyeed ee walaalaha inna ahaa ee khawaarijtu ay ku xasuuqday isgoyska zoobe kuwii hantidoodu ay ku burburtay kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintay kuwii ku agoontoobay kuwii rajada ku noqday kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday ayagoo faraxsan oo qoysas badana dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay we aan dirirayn oo si nabadgelyo ah goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday dadka kuwaas ayadoo weliba nimanka khawaarijta ah ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin maalinkaas dagaal baa uga furnaa masaajid caligaduud maalinkaas hiiraan baa dagaal uga furnaa maalinkaas galgaduud buu uga furnaa maalinkaas bakool buu uga furnaa shabeellada hoosuu uga furnaa meel kastoo furina ayaa dagaaladoodu ka furnaayeen intay halkaa ka soo jiireeyeen oo ka soo baqdeen ayay cara iyo xasuuq u geysteen dadkii kilomitr kilomitr joogay maalinkii sagaaaaaankii bishii tobnaad nimankaas marka fulayada ah dhibaatadaas ay geysteen baa dadka soomaaliyeed oo dhan qayb ka ahaayeen ay ka dhiidhiyaan wasaaradda arrimaha guduhuna ayaguna qaybtooda ayay uga dhiidhiyeen runtii waxaa farriin cad ah in dadkii soomaaliyadoo dhan ay u soo jeesteen oo awal isqarin jiray oo culimmo lahaa oo haween lahaa oo dhallinyaro lahaa oo bulshada qaybaheeda kale dowladda lafteeda lahaa inay isu soo jeesteen in bannaanka lala yimaado in nimankaas la nacay in khawaarijtaas la nacay lagu nacay ficilkooda xun lagu nacay qallooca diinta ay aaminsan yihiin lagu nacay arxandarradooda lagu nacay bini'aadamyaridooda lagu nacay inaysa dan soomaaliyeedba wadinba oo ummadda soomaaliyeed ay ka hortaagan yihiin dowladnimadoodii iyo nabaddoodii ummaddii soomaaliyeed waa taasaa waa soo jeesatay maantana waxay leeyihiin maya khawaarijta maantay waxay la taagan yihiin inay ayidaan taageeraan howlaha dibixoraynta
gudoomiyaha golaha badbaado bulsho ayaa somalilan ka dalbaday in raalligelin ay ka bixiso hadal ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi gudoomiyaha golaha badbaado bulsho mudane abaabul ayaa maanta shir jaraa'id ugu qabtay magaalada muqdisho ka codsaday hadal uu shalay ujeediyey wasiirka warfaafinta maamulkaasi ee ku saabsanaa dadka degan magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha badbaado bulsho oo asiguu raalligelintaasi ka dalbanaya maamulka somalilan ayaa yidhi
waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij oo sii daayay shalay wasiirka warfaafinta somalilan waxaan rabaa beriga inaan ka hadlo arrintaas arrintaas waxaan rabaa walax naga qabto somalilan iyo dadka madaxdeeda ma ahan maxaa yeeley in dadkayni meeshaan ku dhintay ayax lagu tilmaamo iyo quraansho iyo tisxi dhintay oo wasiirka ku sheego aaday noo dhibaysaa wasiirkaas xoogaa waa aqaan aniga afxumadiisa wuxuu ku ekaa jiray xisbiyadaas oo somalilan iyo waxaasoo acay jiray laakiin inuu tallaabo dhirirkaas toos ugu soo gudbayo meeshaan ma ogeyn dadkii dhintay somalilan waxaan ka rabnaa inay tacsiideeda iyo waxaanba rabnaa kaalmo inay ka geysato maxaale dadka soomaalida ahoo meeshaan joogo waahayn markuu gubtay aaday uga qayb qaateen marka hadda shibtoodiia xoogahan ka qabnay haddana in wasiirkoodii saas yidhaaho aadaan uga xunnaay marka wasiirka hadduu soo dirsaday dadkini dadkan diray hadduu soo dirsadana waa inuu caddeeyo haddii kale obolojes inuu dhiibaa laga rabaa waxaan rabaa koore koore waxaan rabaa koor koor xoolaha dhumaayaa lagu xiraya ninka ku xirta koorta hanaga dabrado waa muuse biixiye annaga dadkiisaahoo uu kasoo jeedana waa naqaanaa wax ka sheegi mayno waana dad sharfan soomalilanna waa dad sharfan mana ku xadgudbayno koora nin koor ku xirantaha waaye muuse biixiyaana ku xirtay oo khiyaarta soomalilanoo dalkaas milkiilayaasha ka-ena waxaan rabnaa inay ka daba hadlaan ay obolojes ka baxshaan warkiisa waan uga tacsiiyahaa xisbiyadii iyo waxa uu waxgaarsii jiray oo cayhaye iyo xisbiga hadda oo wadaniso uga jawaabay waa uga mahad celihayaa sharafowna leeha waana ka hadliyey
gudoomiyaha golaha badbaado bulsho ayuu kaasi ahaa markan dowladda mareykanka ayaa cunaqabateen waxay saartay shakhsiyaad soomaali ah oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka daacish saleymaan alcadaale ayaa warkana diyaar ah
wasaaradda lacagta dalka mareykanka ayaa cunaqabateen saartay xubno ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya oo lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee bariga afrika siday qortay wakaaladda wararka ee royters mareykanka ayaa sanadkii laba kun sideed tobankii liiska ah ururada argixisada ku daray ururka daacish ee soomaaliya shakhsiyaadka cunaqabateynta la saaray waxaa ku jira cabdiraxmaan maxamed cumar oo lagu eedeeyey inuu xubin ka yahay daacishta soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon ee laga soo bilaabo laba kun labaatankii hubka sharci daradana kasoo dejiya puntland sida ay qortay reuters waxaa sidoo kale cunaqabateyntan la saaray ciise maxamuud yuusuf oo lagu eedeeyey in uu hubka iyo saadka u fududeeyo al-shabaab islamarkaana uu soo geliyo deegaanada maamulka puntland waxaa sidoo kale cunaqabateyntan la saaray cabdiraxmaan faahiye oo lagu sheegay inuu yahay amiirka daacish ee soomaaliya iyo maxamed axmed qaxiye oo la sheegay inuu isna yahay madaxa amniyaadka ah ee ururka daacish
xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa ka shiray qabashada degmada ceelbuurur ee gobolkaasi galgaduud oo in muddo ah shan iyo toban sano ay maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab cabdixiid cabdulaahi daheer ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaanada labada aqal wasiiro iyo saraakiisha ciidanka ee kasoo jeeda beelaha dega ceelbuur oo maanta ku shiray muqdisho ayaa sheegay in ay si wada jira u wajahayaan dib u qabashada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo muddo ka badan shan iyo toban sannadood ay maamulayaan al-shabaab oo saldhig weyn u ah waxayna mas-uuliyiintan isku raaceen inay gacmaha ishaysan doonaan ilaa calanka jamhuuriyadda soomaaliya laga taago degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waa sida ay madasha ka sheegeen xildhibaan cumar cali cabdi xildhibaan mustaf dhuxulow xildhibaan xuseen iidow sanatar farxaan cali maxamuud xildhibaan yuusuf geelle ugaas iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xasan macalin maxamuud iyo mas-uuliyiin kale
waxaana lagu eedeeyaa ama waana lagu xantaa kor looma dhaho mararka qaarkiisna waa hadii la rabaa la dhaha waxa waaye xudunta ama ubucuda nimankaas duulalkaas shayaadiinta al-shabaabka la yidhahdo xuduntoodu labadaan reer waaye meeshay ka yimaadeen xuunku meesha uu degan yahay laga soo gooy la rabo laga soo jaraalkan waaye marka dadkii soomaalida xataa waxaan rabnaa inaan dhaano xuunkii waa la soo jarayaa meeshay ku jireen waa la soo goynaa oo xantaasna aan iska mayrno oo aan
waxaan filahayaa maanta sida dubluu abaabulan yahay mursiduu abaabulan yahay inaan isku filannahay deegaamada aan maanta joogno haddaan kun askari oo labada beela iyo konton tiknika afartan lixdan tiknika aan diyaarsanno waxaan filayaa inaan isku filannahay marka sidaas darteed heer abtiga waad garanaysaan dagaalka markii la galo beesha hawiye marka dagaal la gala la yira waxaa la dhihi jiray mursada shankaroorta ha rido meelaysan ayagu bilaabinna hawiyuhu ma dagaal tegi jirin
gobolkaa ballaaran ee dadkaa leh ee nabcadaa leh ee barooqadaa leh ee aad maanta wada istaagteen shaki logama jiro in ay markii la galaba way carari jireen inay insha allahu tacala xilliga ugu horeeya aan calankan qaadi doono anigu labada calanba kii qaranka iyo kii galmudug
dadka deegaanka markaan la hadlo oo aan idhaahdo shabaab maxaa ka faa'iidaan waxay yidhaahdaan shabaabku qabaa'iladii isqaqaban jiray oo labalabada isu dagaali jiray buu meesha ka saaray horta haddii annagoo joogna oo nool oo talada hayna oo yuusuf geellowgaas nool yahay oo xildhibaan xasan macalin wasiirka nool yahay oo ragga halkan fafadhiyo muuse fii cali iyo farxaan cali gaban ugu horreeyaan iyo ragga kale oo dhinacyaha fadhiya aan dhaqi weyno dadkan waxa ka dhexeeya oo ay dadkaani ay shabaab nooga roonaadaan horta meesha khaladaan ku joognaa keliya waxaan idiin sheegaa maanta halkaanaan joognaa waxaa hubaala madax shabaaba oo aad taqaanin oo hebel hebel aad leedihiin oo la soo qabta inaad arki doontiin oo dadaa wada taqaaniinna kuwa kuwa eega u shaqeeya oo lacagaha u aruuriya oo deegaamada laga joogi waayo oo baabuurta u raray oo dhuumanaa kudhaha weligay maalin uma shaqeyna ee dambeyn inaad arki doontiin inta ay dadka dhibeen oo kale ayagoo dhib ku jiro arki doonta mardhow keliya waxaa nagala rabaa inaan riyada ka dhabayno shaqadana aan dedejinno dagaalka waxaan u geli doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo dagaal soomaali ku dhan tahay dagaal qabaa'iladu ku dhan yihiin qof kasta oo dagaalami kara wuu dagaalamaa midka hadli kara wuu hadlaa midka wax sadaqaysan kara wuu sadaqaysanaa midkii meesha inta taga dadka baraarujin kara wuu baraarujinaa af iyo idin iyo maal intaba insha allah waxaan rabnaa inaan uga qayb galno dagaalka hadduu ilaahay raalli ka noqdo
codkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi markaanse dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa lasoo warinayaa in shaqaale ka tirsan caafimaadka kenya ay ka afduubteen meel u dhow xadka soomaaliya ee xadka kenya ee la wadaagta soomaaliya ragga loo maleynaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa weerar qarshoosan waxay ka fuliyeen gudaha xadka dalalka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan gaari nuuca ambalaasta ah oo ay la socdeen shaqaale caafimaad ayayna weerarkaasi ku qaadeen dowladda kenya waxa ay sheegtay in laba xubin oo ka tirsan shaqaalahooda caafimaadka laga afduubtay meel u dhow xadka kenya ay la wadaagta soomaaliya booliiska ayaa intaasi waxay ku dareen in raggan loo maleynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxayna weerar gaadmaha ku qaadeen ambalaasta oo leedahay dowlada dowlad goboleedka mandheera ee waqooyi bari ee dalka kenya xili ay bukaanka u qaadaysay isbitaal ku yaala deegaankaasi saldhigga leefe ee mandheera ayaa sidoo kale sheegay in ambalaasta oo ay shaqaale caafimaad kusii jeedeen isbitaalka ceelwaaq si loogu gudbiyo bukaan iyadoona maleeshiyaadka ama xubnaha al-shabaab looga shakisan yahay inay qafaasheen xubnihii saarnaa baabuurkaasi
madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan dhinacyo badan taaban ee la qaatay qaar ka mid a madaxdii ka qaybgashay shirka madaxda jaamacadda carabta ee ka furmay aljeeriya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay xogyaha guud ee qaramada antoni guteres xogaamiyaha ururka jaamacadda carabta axmed abulkeyd qaar ka mid a madaxda ka qaybgalaysa dalkaasi aljeeriya kulanka ka dhacaya kulankii koysodonaad ururka jaamacadda carabta wadamada ku bahoobay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulankan la filay uu ka jeedo khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoona ka hadli doona xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka dhinaca kalena antoni guteres ayaa uga mahadceliyay dowladda soomaaliya dagaalada ay ka wado qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya qaramid mid ayuu sheegay inay door ay ka qaadan doonto sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya gargaar loogu fidin lahaa madaxweynaha ayaa lagu wada kulankaasi inuu ka jeeday khudbad uu kaga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka isagoona madaxdoo kala qeybgalaya kulankaasina oo u bandhigi doono xaaladaha guud ee dalka isagoo si gooni goonaha ula kulmi doono madaxda ka qaybgalaysa dalkaasi aljeeriya shir madaxeedka wadamada jaamacadda carabta ugu dambeyntiina wararka dibaddana dowladda maraykanka ayaa ka walacsan hanjabaada dowladda iiraan ee ka dhankaha boqortooyada dalka sacuudi arabiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in hanjabaada dowladda dalka iiraan ay khatar ku tahay amniga boqortooyada sacuudi arabiya waaxda arrimaha dibadda ee dalkaas iiraan ayaa sheegtay in iyadu hanjabaadeedu ku aadan tahay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay fantasiyo xagga diinta liddi ku ah ay ka dhacayeen boqortooyada dalka sacuudi arabiya magaala madaxda waa dalkaasi riyaada magaalada riyaad waxaana dowladda dalka iiraan ay sheegteen arrimahaasi oo dhan ay dhihiin maadaama uu ku yaalo xaramka ah ee labada masaajida ee ugu qiimahay sharafta badan marka islaamka marka loo fiiriyo xaggooda ay ka dhacayeen dalka uu ku yaalo dibadbaxyo oo ay dadka inta badanoo islaamka ay ka caroodeen taasoo liddi ku ah shareecada islaamka guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsana kheertana dhegeysanaysa wanageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel